soomaalida la xirxiray oo isugu jira dhalinyaro iyo odayaal ayaa intooda badan laga kaxeeyey maqaayad soomaalida ay ku leeyihiin xaafadda caashira sida jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka masar ay ii xaqiijisay lixda qof ee soomaalida ayaa lagu xiray saldhigga koowaad ee degmada nasri city dadka la xirxiray oo isugu jira qaxooti iyo arday soomaaliyeed oo waxbarasho u jooga waddankani ayaa lagu wadaa in la soo taago maxkamadda toddobaad ka hor ayay ahayd markii ciidamada amniga masaarida xabsiga ay u taxaabeen dhowr qof oo soomaali ah kuwaasoo ilaa iyo hadda xiran dowladda masar oo baryahan waday ol ole ay ku xirxirayso dadka sharci darada ku jooga waddankani ayaa lagu wadaa soomaalida ay xirxirtay inay marsiiso qaanuunka u degsan dalkeeda cabdi yaasiin yoola oo ah saxafi soomaaliyeed oo deggan magaaladan qaahira ayaa faahfaahin ka bixinaya soomaalida xalay lagu xirxiray waddankani ciidamada ammaanka dalka masar ayaa waxay tiro soomaaliya ay ka qabteen xaafadda xayal caashir ee beriga magaalada qaahira ee degmada nasir city dadkan ayaa tiradoodu waxay tahay shan qofood iyo qof kaloo isna meel kale oo gaari lagala degay dadkan ilaa iyo hadda lama garanayo sababta loo xidhay laakiin waxay hadda ku xidhan yihiin oo ay ku sugan yihiin qismiga ama saldhigga qismi awal dadkan ayaa waa la hubinayaa waa la kala saarayaa wixii dukumentiya haysta ama qaxoontiya ku jira dalka way sii jegaan wax kalean haysanaa waa la talxinayaa oo dalkoodii soomaaliya lagu celinaya arrintan ayaa waxay kasoo ku soo beegmaysaa usbuuc ka hor iyadoo sidoo kale ay dad soomaaliya oo tiradoodu ay shan qof lix qof ay yihiin ciidamada ammaanka sidoo kale ay ka qabteen xaafadan xaafadan caashir oo dadkaasina weli way xidhan yihiin welina waxay ku jiraan maxaan ku dhahay saldhigga ciidamada ammaanka ee dalka masar sababta amare waxay manayaan waxa la yidhahdo ijraa'aad qaanuuni oo ah dalkan in la ogaado inay shar haystaan iyo inaana haysan wixii shar haysta waa la soo diiran wax shar haystana waa la tirxilaya sida kuwa kuwan maanta cusub oo kale sanadihii labada kun iyo lix iyo tobankii iyo labada kun iyo toddoba iyo tobankii dowladda masar ayaa xabsiga dhigtay boqolaal soomaali ah wakhtiyo kala duwan kuwaasoo intooda badan xorriyaddooda dib u helay inkastoo tobaneeyo ka mid ah loo tarxiilay dalka soomaaliya dadka inta badan ciidamada masaarida ay sii daayaan ayaa haysa kaararka aqoonsiga qaxootinimada oo ay bixiso hay-adda uned siarta hay-adaha u dooda xuquuqda qaxootiga ee fadhigoodu yahay magaaladan qaahira ayaa ku booriya soomaalida iyo ajaaniibta kale ee qaxootiga ku ah waddankani inay qaataan iqaamada ama deganaanshaha dalkani si ay uga badbaadaan xariga xuseen saxnuuni v o a qahira